ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda ruushka oo duqeyn ku dilay dad rayid ah iyo jamaacaadka jihaadiga ah ee suuriya oo beegsaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada ruushka warbixin cusub oo kasoo baxday reer galbeedka oo caddaysay in hogaanada imaarada islaamiga iyo alqaacida ay wada shaqeeyaan islamarkaana uu ka dhexeeya isku xir weyn dalka afghanistan oo mar kale noqday meel laga horiyo jihaadka caalamiga ah warbixin ayaad dhagaysan doontaan inshaa allah maxaa ku hoos duugan shirka loogu magacdaray u s africa ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka jo baiden warbixin ayaan idinkaga haynaa in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda yemen oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay koonfur galbeed ee dalkaas dowladda itoobiya oo mucaaradka ku eedeysay inay weerar ka fulin rabaan magaalada adis ababa maraykanka oo hub uu ka mamnuucay turkiga u fasaxay waddan kale oo ka tirsan qaaradda aasiya ruushka oo oggolaaday in qamadiga yukrain dibadda loo dhoofiyo iyo xukuumadda washington oo shaacisay in calooshoodu shaqaystayaal ameerikaan ah lagu dilay dalka yukrain qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله وهجاج qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dowladda ruushka oo ka mida dowladaha duulaanka cadowtooya ku jooga dalka suuriya ayaa geysatay duqeyn wuxuushnimo ah taasoo ay ku beegsatay dad rayid ah oo ku sugnaa gobolka idlib ee dhaca waqooyiga suuriya waxaana lasoo warinayaa in khasaare uu ka dhashay duqeyntaas duqeyntan oo dhacday maalintii shalay ayaa waxay diyaaradaha dowladda ruushka ka geysteen tuulo ku taalla gobolka idlib ee dhaca waqooyiga dalkaas waxayna ku dileen ugu yaraan toddoba ruux oo rayid ah kuwaasoo ay ku jireen carruur yaryar binaa baxri waa mid ka mid a qolyaha difaaca madaniga ee dalka suuriya waxa uu xaqiijiyey in duqeynta cadowtooye ee uu ruushku geystay ay ku dhinteen toddoba ruux kuwaasoo afar ka mid ay carruur ahaayeen kana soo wada jeedaan hal qoys isagoona intaa ku daray in duqeynta ay ku dhaawacmeen laba iyo toban ruux oo kale kuwaasoo sideed ka mid ay carruur ahaayeen duqeyntan wuxuushnimo ay geysteen diyaaradaha dowladda ruushka ayaa waxay si gaar ah u beegsatay deegaanka judayd ah oo ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah iyo guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ku yaala baadiyaha gobolka idlib waxayna qolyaha difaaca madaniga gurmad u fidiyeen dad ku waxyeeloobay duqeynta iyagoona burburka dhismayaasha la duqeeyey hoostooda kasoo saaray dad ku dhintay duqeyntan cadowtooye ee uu ruushku ka geystay suuriya ilawareedyo maxalli ah oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in saddex diyaaradood oo kuwa dagaalka ah islamarkaana ay leedahay dowladda ruushka ay ka duuleen saldhigga milatari ee xamiimiim kuwaasoo geystay ilaa afar duqeyn waxayna duqeynta ugu culus ka dhacday baadiyaha idlib طائرات الاحتلال الروسي نفذت غارات جوية في هذه المنطقة بصواريخ شديدة diyaaradaha dowladda gumaysiga ee ruushka ayaa duqeyma xagga cirka ah oo loo adeegsaday gantaalla culus la beegsaday mandiqadan iyo deegaanno kaaga dhow tan iyo aroornimadii hore ee saaka laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ee dowladda ruushka ayaana gantaallo xooggan la beegsaday goobahaas حربيتان بصواريخ شديدة الانفجار
sidoo kale waxaa jira duqeymo ay iyaguna geysteen maleeshiyaad hoostaga dowladda ruushka kuwaasoo ka dhacay saddex deegaan oo ku yaala mandiqada sahlulqaab oo dhacda baadiyaha xamaah iyadoona lasoo warinaya in duqeymahaasi ay geysteen burbur xoogan oo soo gaaray guryaha dadka rayidka ah balse ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax khasaare nafeed ah oo ay geysteen duqeymahaas haddii aan dib ugu laabano duqeynta uu ruushku ka geystay gobolka idlib dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa afar caruur ah oo uu dhalay aabbo suuriyaan ah kuwaasoo ay haleeleen gantaaladii ay ridayeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa meydadka afarta caruur ah ee ku dhintay duqeynta cadowtooyo kuwaasoo uu ku dul oynaya aabahood wuxuuna muuqaalkan murugada leh bannaanka soo dhigayaa heerka cadowtooyo ee dowladda ruushka taasoo si bareer ah u bartilmaameedsatay caruur yaryar iyo dad rayid ah oo aan waxba galabsan
حبيب الحمد لله الحمد لله يا عم الحمد لله رب العالمين بدك دقيق الله الشعراء بدك الله ياخذ لكم حق منه يا الله يا رب يا رب ما تخلينا من الليل اللي تروح اولاده يا رب يا رب
واشهد ان محمد رسول الله يا رب يا رب يا رب ان محمد رسول الله يا الله iyadoo laga jawaabayo duqeymaha ay diyaaradaha dowladda ruushka iyo kuwa nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad ka geysteen qeybo ka mida suuriya ayay jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala dalkaas beegsadeen saldhigii ay leeyihiin ciidamada ruushka iyo maleeshiyaadka ka amar qaata jamaacada ansaarul islaam oo ka mida jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala suuriya ayaa qaaday weeraro sawaariikh loo adeegsaday kaasoo ay la beegsatay fariisimo ay maleeshiyaadka nidaamka nusayriyada ku leeyihiin mandaqada sahlulqaab waxaana bayaan kooban oo kasoo baxay jamaacada lagu xaqiijiyey in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka nidaamka goobaha ay jamaacadu beegsatay waxaa sidoo kale ka mid a saldhigga juuriin oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dowladda ruushka waxaana fariisinkan lala bartilmaameedsaday tiro sawaariikh ah iyo hoobiyaal ay jamaacadu ku garaacday halkaas muuqaal kooban oo ay baahisay jamaacada ansaarul islaam ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerarada sawaariikhda ah ee lagu garaacay fariisimaha ay ciidamada ruushka iyo kuwa nidaamka nusayriyada ku leeyihiin qeybo ka mid a dalka suuriya ولا عدوان إلا على الظالمين نحن إخوانكم في جماعة أنصار الإسلام سنقوم بلك بلدة جورين annagoo ah jamaacada ansaarul islaam waxaan weerar ku qaadnay saldhig ay maleeshiyaadka nidaamka nuseyriyadu ku leeyihiin deegaanka juuriin annagoo ka fal celinayno duqeymaha lagu beegsaday ehelkeenna muslimka ah ee ku sugan deegaanka judaydiyah waxaana halkan ka diraynaa fariin ah inaan u argudayno dadka muslimiinta ah من هنا من أرض الجهاد والرباط والله لننكرن لله ولرسوله وللمؤمنين والله غالب على أمره والحمد لله رب العالمين
ليك ليك ليك واحد هنا شفته يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سر السيوف وهللوا
muuqaalka ay baahisay jamaacada ayaa waxaa lagu arkayaa tiro gantaalla ah oo gudaha u garaya fariisimo ay ciidamada ruushka ku leeyihiin qeybo ka mid a dalka suuriya waxaana bayaan kooban oo ay jamaacadu baahisay lagu xaqiijiyey in duqeyntu ay geysatay waxyeello kala duwan هذه حشودهم أتات عما قريب تقتل هذه حشودهم أتات عما قريب تقتل كم من زعيم عندكم تحت التراب مجندل الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد ممتاز ممتاز اللهم لك الحمد وكذا العزيز بربه ليث حصور باطل sidoo kale jamaacada ansaaru tawxiid oo iyadana ka mid a jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala waddanka suuriya ayaa qaaday weerar lagu bartilmaameedsaday fariisimo ay maleeshiyaadka nusayriyada iyo ciidamada ruushka ku leeyihiin dalkaas tiro gantaalla ah ayay jamaacadu la beegsatay bar isku imaatin ah oo ay ku kulansanaayeen ciidamo ka tirsan nidaamka nusayriyada iyo kuwa ruushka taasoo ku taalla tuulada daarulkabiir waxayna jamaacadu sheegtay in weerarkan loogu argudayo dadka muslimiinta ah ee uu ruushku duqeeyey duqeyntan wuxuushnimada ah ee ay dowladda ruushka ka fulisay dalka suuriya ayaa kusoo aadaysa maalmo un kadib markii kulan saddex geesood ah ay magaalada tehraan oo ah caasimada xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku yeesheen madaxda ruushka turkiga iyo iiraan kaasoo ay heshiisyo kala duwan ku kala saxiixdeen iyagoona isku booriyey inay dardargeliyaan gumaadka ay ku hayaan muslimiinta reer suuriya balse jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala dalka suuriya ayaa dhankooda sheegaya inay u diyaargaroobeen ka hortaga duulaanka cudwaaniga ah iyo fulinta weeraro ka dhan ah masaalixda dowladahan saddexda ah si gaar ahna ruushku ka leeyahay dalka suuriya dowladda ruushka ayaa waxaa lagu xusuustaa duqaymo bahalnimo ah oo ay sannadihii lasoo dhaafay ka geysatay dalka suuriya kuwaasoo ay ku beegsatay dadka rayidka ah waxayna diyaaradaha dagaalka ee dowladdan ay dhulka la simeen dhismayaal waaweyn oo ay leeyihiin muslimiinta reer suuriya iyadoona duqaymaha ay ka geysatay dalkan ay ku dhinteen kumanaan ruux
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى waa hagaag warbixin cusub oo kasoo baxday reer galbeedka ayaa caddaynaysa in hogaanada imaarada islaamiga ah iyo alqaacida ay wada shaqeeyaan islamarkaana uu ka dhexeeya isku xirweyn maxamed daahir ayaa warbixintan ku eegayaa waxa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa mar kale walaac daran ka muujisay awoodda sii kordhaysa ee ay la soo baxday tandiimka qaacidatuljihaad ee hurinaya jihaadka ka holcaya daafaha caalamka warbixin cusub oo kasoo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in alqaacida ay weli abaabul ka wado dalka afghanistan ayna sare usii qaadayso awooddeeda warbixintan oo kasoo baxday guddiga qaabilsan dabagalka waxa loogu yeero argagixisada ayaa lagu sheegay in isku xirka ka dhexeeya alqaacida iyo imaarada islaamiga ah uu yahay mid aad u sareeya ayna leeyihiin iskaashi dhan walba ah warbixinta waxa ay sheegaysaa in faracyada alqaacida ee waqooyiga iyo bariga afrika ay yihiin awood weyn oo taxaddi ku haysa dowladaha mandiqada ee taabacsan reer galbeedka doctor ayman al dawaahir amiirka qaacidatuljihaad ayay warbixintu sheegaysaa inuu si firfircoon u maamulayo jihaadka caalamiga ah arrinkan oo khilaafsan ishaacaad been ahaa oo sannadihii lasoo dhaafay ay ka faafinayeen amiirka kelimado isdaba joog ah ayuu bilihii lasoo dhaafay soo diray isagoo ku boorinaya muslimiinta caalamka in ay kaalintooda difaaca diinta ka soo dhalaalaan ayna u saciyaan sidii shareecada islaamka loogu dhaqmi lahaa qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in amiirka taalibaan uu weli gacanta ku hayo dhowr jamaaco oo jihaadi ah kuwaas oo dagaal kula jira maraykanka iyo xukaamta dawaaqiidda ee mandiqada bartamaha aasiya ka jira hogaanka alqaacida kaalin weyn oo dhanka la talinta ah ayay ku leeyihiin taalibaan welina jamaacaad kale oo jihaadi ah ayaa taalibaan la jooga ayaa lagu yidhi warbixinta sannaddii labada kun iyo labaatanka kooxda la socodka cunaqabataynta qaramada midoobey ayaa warbixin ku sheegtay in hoggaanka taalibaan ay hoggaanka alqaacida kala talinayaan dhammaan qodobadii ay ku saxiixayeen heshiiskii dooxa ee horseeday in ciidanka ameerikaanka ay isaga baxaan afghanistan waxaa loogu yeeray qaramada midoobey waxa ay caddeemaheeda muujinayaan xiriirka ka dhexeeya taalibaan iyo alqaacida inuu yahay mid sii xoogaystay in dagaalyahanada lagu aas-aasay faraca alqaacida ee qaarad u ekaha hindiya ay isugu jiraan rag muhaajiriin alqaacida ka tirsan iyo rag ka mid ahaa guutooyinka dagaalka taalibaan taas oo ka dhigan in ansaar iyo muhaajiriin ay u gurmadeen walaalahooda muslimiinta hindiya ee gumaysiga la kulmaya waxaana ciidamadan diray taalibaan iyo alqaacida alqaacidada bartamaha aasiya waxaa saldhig weyn u ah baa la yidhi dalka afghanistan oo markii cadowga laga xoreeyey noqday meel lagu horiyo jihaadka caalamiga ah warbixinta waxaa lagu sheegay in hogaamiyaal alqaacida ka tirsan iyo dagaalyahano firfircoon ay ku sugan yihiin kuna tababartaan koonfurta iyo bariga afghanistan halkaas oo weligoodba ay ku lahaayeen joogitaan taariikhi ah sidoo kale alqaacida ayaa la filayaa inay u jihaystaan galbeedka waddanka gaar ahaan gobollada hiraad iyo faraah mid ka mid a dowladaha mandiqadda ayaa laga soo xigtay in alqaacida ay awood dhaqaale ku yeelatay afghanistan ayna bilowday qorshaha dagaalyahano hor leh si ay u horiso jihaadka caalamiga ah arrinta cusub ayaa ah in waqooyiga afghanistan oo xilligii gumaysiga ay gacanta ku hayeen dagaal oogayaal mujrimiin ah oo ameerikaanka u caynsan hadda lagu arkayo boqolaal dagaalyahano alqaacida ka tirsan kuwaas oo qayb ka ah ciidamada kala duwan ee imaarada islaamiga ah inkastoo ciidamada mujaahidiintu aysan kala saarnayn oo ay isku mid yihiin haddana shisheeyaha ayaa sheegaya in kawaadir muhiim ah oo ka tirsan imaarada islaamiga ah ay yihiin xubno ka tirsan tandiimka qaacidatuljihaad jamaacaad jihaadi ah oo bayco kula jira alqaacida ah ayaa ku hoos nool imaarada islaamiga ah waxayna ka faa'iidaysanayaan furuushadii weyneed ee dhacday sanadkii lasoo dhaafay afghanistan ayay ka dhiganayaan goob ay iska abaabulaan ciidii lasoo dhaafay sheekh cabdulxaq al turkistan iyo dagaalyahano taabacsan ayaa ku dabaaldegay afghanistan cabdulxaq wuxuu hogaamiyaa jamaaco jihaadi ah oo u dagaalanta sidii ay muslimiinta turkistan shiinaha uga xoroobi lahaayeen wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa aaminsan in cabdulxaq uu xubin muhiim ah ka yahay golaha shuurada ee guddiga fulinta alqaacida warbixinta qaramada midoobay waxaa lagu muujiyey in xaaladda alqaacida ay aada uga wanaagsan tahay sidii ahayd tobankii sana ee lasoo dhaafay reer galbeedka ayaa aaminsan in alqaacida ay hadda tahay midda keliya ee tahdiidka ku haysa amnigooda warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu soo gunaanaday in furashadii weyneed ee afghanistan ka dhacday ay guul u noqotay alqaacida iyo dhammaan xulafadeeda jihaadiga ah ayna muujinayaan calool adeeg ay kala hortegayaan cadowgooda si ay guusha u hantaan si la mid ah taalibaan doctor ayman addawaahir ayaa kelimad u jeediyey toddobaad ka hor waxa uu muslimiinta ku bogaadiyey in ay sare u qaadaan faafinta dacwada islaamka لا يخفى أن الدعوة شأنها عظيم والحديث فيها يطول ma ahan wax qarsoon in dacwada waddada alle uu sha'nigeedu yahay mid weyn ka hadalkeedana uu yahay arrin dheer balse waxaan jeclahay inaan si kooban u tilmaamo qaar ka mida noqdooyinka ugu muhiimsan ee ay waajib tahay inay ku baraarugsanaadaan xarakaadka islaamiga ah ee dacwada ka shaqeeya kana hortegaya heshiisyada lala gelaya yuhuudda iyo isbahaysiga sahyu saliibka ah ee ka dhanka ah muslimiinta waxa ugu horreeya ee aan jeclahay inaan tilmaamo ayaa ah ahdaafta dacwada islaamka shaki kuma jira in islaamku uu yahay dacwada towxiidka ee xidhiidhsan laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa uu alle arlada iyo waxa guudkeeda saaran uu ka dhaxalsiinayo addoommadiisa wan wanaagsan kani waa arrin kulansanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha taasoo ay ka mid tahay macrakada aan kula jirna heshiisyada qarniga iyo xamalaadka saliibiga ah sidaa awgeed waxa ugu horreeya ee nagu waajibka ah inaan u sacyino inta aan ku guda jirno dagaalka xagga dacwada ee aan kaga soo horjeedna heshiisyada qarniga waa caqiidada towxiidka kadibna aan difaacno caqiidadaas marka aan leenahay caqiidada towxiidka waxaa soo hoosgelaya ictiqaadka gowraca walaha dalabaadka baahiyaha iyo in loo xukuntaga allaha qaaliqa ah raasiqa ah ee wax nooleeya waxna dila tani ayaa keensanaysa in caqiidadaas laga difaacda acdaada ugu weyn uguna muhiimsan ee casrigan kuwaasoo kale ah dowladaha gaalada ah iyo kuwa dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka waxa loogu yeero shuruucda dawliga ah ilxaadka dulmiga iyo keligiitalisnimada gumaysiga milatari iyo karishtaamaynta muddada aan ku jirno difaaciddaas waxaa sidoo kale nagu waajib ah in dhammaan ummadda muslimka ah aan ku boorino jihaadka lagu difaacayo caqiidada towxiidka iyo inaan daaha ka rogno shubahaadka ummadda ka hortaagan arrinkaas
وكشف زيف الشبهات التي تعيق الأمة عن ذلك reer galbeedka iyo hay-adahooda ayaa aad uga xun horumarada dhanka diinta ee afghanistan ka jira mana awoodaan inay wax ka qabtaan laakiin waxay caradooda ka soo muujinayaan afafkooda balse waxaa laabahooda ku qarsoon ayaa ka weyn oo xumaan iyo xaasidnimo ah waxaana loogu jawaabay caradiina la dhinta
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan madaxweynaha dalka maraykanka jo baidan ayaa iclaamiyey shir uu isugu keeni doono hogaamiyeyaasha dowladaha qaaradda afrika kaasoo ka dhici doona magaalada washington bisha disembar ee dhammaadka sanadkan shirka ayuu sheegay in looga wada hadli doono caqabadaha adag ee ka imaanaya badqabka cuntada iyo isbeddelka cimilada isagoo muujiyey in kulankan uu muhiim u yahay dowladdiisa iyo shacabkiisa maraykanka kulanka waxa uu muujin doonaa sida ay maraykanka uga go-an tahay afrika wuxuuna xaqiijinayaa muhiimadda xiriirka maraykanka iyo afrika iyo kordhinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah sidaasi waxaa yidhi jo baidan shirka ayaa socon doona muddo saddex cisho oo keliya waxayna arrintaasi muujinaysaa inaanan caqabado taagan lagu xalin doonin balse madaxda afrika wax laga saxiixan doono waxna loo yeerin doono kulanka ayaa bilaabanaya saddex iyo tobanka waxa uuna ku egyahay shan iyo tobanka disembar wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa sarkaal maamulka ka tirsan oo magaciisa qariyey ayaa sheegtay in qorshuhu uu yahay in shirkaasi ay kasoo qayb galaan konton hogaamiye oo afrikaan ah lamana oga in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu ka mid yahay walow maraykanka uu muhiimadda koowaad saaraya dalalka khayraadka badan madaxweynaha maraykanka ayaanan weli booqan qaaradda afrika tan iyo markii la doortay xilli uu safarro ku bixiyey waddamada qaaradda yurub iyo dalalka aasiya qaarkood waxaana falanqeeyayaasha maraykanka ay sheegayaan in shirkani uu ahmiyad weyn u lahaan doono maraykanka laguna beegay wakhti ku habboon siyaasiyiinta sida aadka ah ugu dhuundaloola xasaradaha dunida ayaa aaminsan in hogaamiyeyaasha waddamada afrika culeys lagu saari doono heshiisyada ay la galayaan shiinaha uu loolan dhaqaale oo gobolka ah kala dhexeeyo xukuumadda washington dowladda federaalka ayaa ka mida maamulada wajihi kara canaanta maadaama ay hal milyan oo dollar ka qaadatay shiinaha taasoo keentay in badaha soomaaliya ay haatan xaalufiyaan ku dhowaad laba kun oo maraakiib ah oo u badan kuwa ay leedahay dowladda shiinaha sida uu dhowaan shaaciyey xasan bariise oo ka mida musharaxiintii madaxtinimada dowladda federaalka sidoo kale jenaraal langli taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee africom ayaa jimcihii shalay ku nuxnuxsaday inay sare u qaadayaan dadaalkooda ay uga hortegayaan saameynta shiinaha iyo ruushka ee xoogga saaraya qaaradda afrika arrintaasoo uu tilmaamay in loo baahan yahay in sare loo qaado diblomaasiyadda iyo xiriirka iskaashi ay la leeyihiin dalalka afrika maraykanka ayaa sheegay in shirka uu dhiirigelin doono dimuquraadiyadda oo ah mabda' diineed oo ay reer galbeedku aaminsan yihiin sidoo kalena diiradda lagu saari doono iskaashi dhaqaale oo cusub ammaanka musiibooyinka caqabadaha ku geedaaman badqabka cuntada iyo isbedelada cimilada dhaktar suldaan maxamed garyare oo ah falanqeeyo ku nool qurbaha ayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan u sheegay in maraykanka uu safka hore kaga jira dalalka uu sannadihii lasoo dhaafay saameynta ba-an ku yeeshay xanuunka korona kaasoo hor istaagay afarta dariiq ee sahasha helitaanka cuntada sida isku socodka gaadiidka cirka dhulka iyo badda saameynta uu ku leeyahay runtii xanuunkan iyo keli maaha xataa dalal badan buu runtii saameeyey oo waxaad garanaysaa inuu hor istaagay afar nooc oo ay ugu talagaleen ama ay adeegsadaan marka la qiimeynayo sugnaanta ama food security wax la yihahdo oo ay ka mid yihiin helitaankii ama adee isgaarsiinta cuntada isku filan iyo kan labaad oo ah accesski in qofku uu heli karo cuntada u baahan yahay ka faa-iideysiga oo ah iyadana qeyb saddexaad oo dadku inay maratay helaan wixii nafaqaa ay u baahnaayeen oo cunto kala duwana iyo stabilityga ama sugnaanshihii cuntada oo dadku inay heli karaan xilli kasta cunto afartaa qaybood oo loo qaybiyo qaabka cuntadooga lasu gaarsiiyana waa saameeyey sargaalka maraykanka ah ee ay soo xiganayaan wakaaladaha wararka ayaa tilmaamay in dalkiisu uu muhiim u arka xiriirka uu la yeelanayo hogaamiyeyaasha dowladaha afrika iyo madaxda sharikadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay si wax looga qabto caqabadaha jira dalka maraykanka ayaa ka mida waddamada wajahaya culeysyada la xiriira haqabeelka cuntada wuxuuna u baahi qabaa shidaal kalluun iyo suuq ballaaran oo uu u helo wax soo saarkiisa qamadiga lamana oga natiijooyinka ka soo bixi doona shirkaas waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidanka yemen ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay koonfur galbeed ee dalkaas ugu yaraan labiyo toban askari oo yemaniyiin ah ayaa ku dhintay tiraintaas ka badanna way ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay deegaano hoostaga degmada daalic taasoo dhacda koonfur galbeed ee dalka yemen waa sida laga soo xigtay ilo dhanka milatariga ah dagaaladan oo u dhexeeya ciidamada dowladda yemen iyo maleeshiyaadka kooxda xuutiyiinta ayaa waxaa sidoo kale lagu dhaawacay sagaal iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladdaas wakaaladda wararka saba ayaa sheegtay in kooxda xuutiyiinta ay weerar xoogan oo cirir ulah ku qaadeen saldhig ay ciidanka yemen ku leeyihiin halkaas kaas uu ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaaray askartii ku sugnayd saldhigga la beegsaday sarkaal ka tirsan ciidanka yemen ayaa sheegay in kooxda xuutiyiinta ay sideed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay geysteen laba boqol toddobiyo toddobaatan xadgudubyo oo ka dhannaa xabad joojintii ay gaareen taas oo ay galwadeynta ka ahayd qaramada midoobe muddo ku dhow toban sano waxaa dalka yemen ka holcaya dagaalo xoogan oo u dhexeeya dowladda taagta daran ee dalkaas iyo kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka helaysa dowladda shiicada ee iiraan dhanka kale dowladda etoobiya ayaa mucaaradka ku eedeysay inay weerar ka fulin rabeen magaalada adisababa dowladda xabashida etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortagtay weeraro culus oo ay kooxda mucaaradka ah ka geysan rabeen magaalada caasimada ee adisababa duqa magaalada adisababa iyo taliyaha booliiska magaalada oo shir jaraayad qabtay ayaa waxay ku sheegeen inay gacanta ku dhigeen tobannaan ruux oo ka tirsan kooxda t b l f iyo o l a kuwaasoo qorsheynayay inaad sababa weerar ka fuliyaan dowladda etoobiya waxay sheegtay in ciidankeeda sirdoonka ay kala furfureen unugyo hubaysan oo fulin rabay waxay ugu yareen howlgal argagixiso mucaaradka hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadda oromada iyo tigreega ayaana dadaal ugu jira sidii ay u ridi lahaayeen in xukuumadda abey tan iyo markii uu qarxay dagaalka gobolka tigrey ayaa xukuumadda abey waxay sheegataa inay ka hortagtay weerar ka dhici lahaa magaalada addis ababa dhanka kale maraykanka ayaa hub uu ka mamnuucay turkiga u fasaxay waddan kale oo ka tirsan qaaradda aasiya toddobaadkii lasoo dhaafay aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa meelmariyay hindisa sharciyeed dowladda hindiya si gaara ugu fasaxaya inay ruusha ka iibsato gantaalada difaaca ee casriga ah sharci dejiyaasha maraykanka ayaa xukuumadda delhi siiye mudnaan gaar ah oo looga saaray liiska dalalka cunaqabateynta laga saaray inay hubkaas yeeshaan washington ayaa horey u muujisay in gantaaladan ay ka mid yihiin hubka aysan maraykanka dani ugu jirin ee wadamada yeelanaya ay sii bataan inkastoo uu ka mid yahay qalabka milatariya uu ruushku haysto madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa weli la sugayaa inuu saxiixo sharciga hindiya u fasaxaya si loo dhaqangeliyo balse tallaabadan ayaa noqonaysa mid horumar weyn u ah dalka hindiya xukuumadda washington ayaa cunaqabateen ku aadan iibsashada hubkan waxay horey ugu soo orogtay ankara kadib markii ay shaacisay in ruushka ay hubkaasi ka iibsatay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa bishii setembar ee lasoo dhaafay sheegay in dowladdiisa ay qorsheynayso in ruushka ay ka iibsato qayb labaad oo gantaalada s afar boqol hase yeeshee durbadiiba afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa yidhi waxaan uga digaynaa turkiga inuu qalab dheeraad ah oo milatari ka soo gato ruushka laakiin maamulka erdogan ayaa u muuqday inuu dhagaha ka furaystay digniinta washington xilli muddo sannada ah uu taagan yahay khilaaf ka dhashay hubkan gantaalada s afar boqol waa qalab hawada ku sii deynaya gantaalo ka hortaga madaaficda lagu soo weeraro waddan ruushka ayaana markii ugu horeeyay farsameeyey hubkan oo aada looga daneeyo dalaal badan dhanka kale ruushka ayaa ogolaaday in qamadiga yukrain dibadda loo dhoofiyo waxaa lasoo gebagabeeyey shir ka socda ee waddanka turkiga kaasoo lagu doonayey in lagu soo daabulo sheexnada raashiin ah oo ku xadhibnaa dekadaha waddanka yukrain dowladda turkiga ayaa ku dhawaaqday in la saxiixay heshiis ogolaanaya in lasoo daabulo qamadiga iyo galleyda yukrain ee ku xayirnaa gudaha waddankaas wasiirada difaaca yukrain iyo ruushka ayaa saxiixay heshiiskan ogolaanaya in maraakiibta sheexnadaha sida si nabadgelyo ah isaga kala gooshaan badda madow antonio guteres oo ah xoghayaha guud ee qaramada midoobe oo ku sugnaa madashii heshiiska ayaa wuxuu soo dhoweeyey arrintan isagoona baaq u diray dhinacyada ku hardamaya dalka yukrain dalka yukrain ayaa soo saara boqolkiiba soddon qamadiga iyo saliidda laga isticmaalo caalamka balse afar bilood kadib markii uu ruushka ku duulay dalkan ayay joogsadeen howlihii qamadiga lagu dhoofinayey ugu dambeyn dowladda maraykanka ayaa shaacisay in calooshooda shaqaystayaal amerikaan ah lagu dilay dalka yukrain sargaal maraykan ah ayaa shabakadda a b news u sheegay in calooshoodu shaqaystayaal amerikaan ah oo ka barbar dagaalamayay ciidamada yukrain dhowaan lagu dilay dagaallo ka dhacay bariga dalkaas waxaan xaqiijin karnaa in laba muwaadin oo maraykan ah lagu dilay dhowaan dagaallo ka dhacay gobolka dombas waxaan la xihiirnay qoysaskooda waxaana la wadaagnay tiiraanyada geerida ayuu yidhi isagoo arrintaasi ka hadlayey sargaalku wuxuu ka gaabsaday in shabakadda uu u sheego magacyada askarta dhimatay bishii juun wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada calooshiisu shaqaysta lagu magacaabo stephen zabaliskey kaasoo lagu dilay dagaallo ka dhacay dalka yukrain dowladda maraykanka ayaa waxay marar badan ugu baaqday muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan musafridda dalka yukrain xilli la xaqiijiyay in dalkaas ay ku sugan yihiin boqolaal calooshoodu shaqaystayaal ah kuwaasoo ka kala yimid dalalka reer galbeedka waxayna ka barbar dagaalamaan xukuumadda kiyev
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمس الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت